imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee filiboy waana ku saabsan isku mid ahaanshaha iyo is-hoosaysiinta haddaba haddii ay masiixa ku jiraan dhiirogelin iyo qalbiqaboojis jacayl ah iyo haddii ay ku jirto walaalnimo xagga ruuxa iyo haddii ay ku jiraan jixinjix iyo naxariis farxaddayda buuxiya inaad iskumaan ahaataan oo aad isku jecayl lahaataan idinkoo isku niyo ah oo iskumaan ah idinku waxba ha ku samaynina iskala qaybqaybin iyo faan bilaash ah laakiinse wax walba ku sameeya is-hoosaysiin idinkoo midkiinba midka kale ku tirinayo inuu ka kale isaga ka wanaagsan yahay midkiin waluba yuusan fiiro u lahaan waxyaalihiisa laakiinse midkiin waluba fiiraha u lahaado waxyaalaha kuwa kale ciise is-hoosaysiintiisii iyo isbixintiisii waa masaal fikirkaas oo ciise masiix ku jiray idinkana ha idinku jiro isagu wuxuu lahaa suuradda ilaah oo inuu ilaah la mid ahaado kuma uu tirin intaasu tahay boobis laakiinse wuu ismariyey oo wuxuu qaatay addoon suuraddiis oo wuxuu noqday mid dad u eg oo markuu nin u ekaaday ayuu is-hoosaysiiyey oo addeecay inuu dhinto xataa inuu isku-tallaabta ku dhinto haddaba sidaas daraaddeed ilaah isaga aad buu u sarraysiiyey oo wuxuu isaga siiyey magaca magac kasta ka sarreeya in jilib kastoo ah waxyaalaha samada ku jira iyo waxyaalaha dhulka jooga iyo waxyaalaha dhulka ka hooseeyaaba ay magaca ciise u wada sujuudaan iyo in carab kastaaba qirto in ciise masiix yahay rabbiga in ilaaha aabbaha ah lagu ammaano nuurar dunida ku dhex jira haddaba gacaliyayaalow xataa sidii aad weligiin u addeeci jirteen iyadoo aan ahayn intii aan idinla joogay oo keliya laakiinse haatan intaan idinka maqanahay si sidii hore aad ugu sii badan badbaadadiinna ku shaqaysta cabsi iyo giriir waayo waa ilaah kan idinkaga dhex shaqeeya xagga doonista iyo xagga shuqulkaba farxaddiisa wanaagsan aawadeed haddaba wax walba ku sameeya gunuunac iyo murunla'aantood inaad ceeb iyo eed la'ataan idinkoo ah carruurtii ilaah oo aan iil lahayn oo ku dhex jira qarni qalloocan oo qallafsan kuwaas oo aad uga dhex muuqataan sida nuurar dunida ku dhex jira idinkoo hore u soo fidinaya hadalka nolosha si aan anigu u helo wax aan ku faano maalinta masiixa taas oo ah inaanan micno la'aan u ordin oo aanan micno la'aan u howshoon oo weliba haddii laygu dulsadqeeyo allabariga iyo howsha rumaysadkiinna waan farxayaa oo kulligiin waan idinla farxayaa oo weliba sidaas oo kale idinkuna waad farxaysaan oo waad ila rayraysaan timoteyos laakiinse waxaan rabbi ciise ka rajaynayaa inaan dhowaan idin soo diro timoteyos si aan aniguna ugu farxo markii aan xaaladdiinna ogaado waayo ma aan hayo nin isaga la mid ah oo xaaladdiinna si dhab ah uga welwelaya waayo iyagu waxay kulligood doonayaan waxyaalahooda mana aha waxyaalaha ciise masiix laakiinse idinku waa taqaaniin xaqiiqdiisa in siduu ilmo aabbihiis ugu adeego uu isagu igula adeegay xagga injiilka sidaas daraaddeed waxaan rajaynayaa inaan haddiiba isaga idin soo diro markii aan arko sida ay xaaladdaydu u socoto laakiinse rabbigaan ku kalsoonahay inaan aniga qudhayduna dhowaan idin iman doono ebafroditos laakiinse waxaan lagama maarmaan ku tiriyey inaan idin soo diro ebafroditos oo ah walaalkay iyo mid ila shaqeeya oo aan isku askar nahay oo ah kii aad soo dirteen iyo mididiinkiinna xagga baahidayda maxaa yeelay isagu wuu idin xiisooday kulligiin oo aad buu u tiiraanyooday waayo idinku waad maqasheen inuu bukay oo xaqiiqa isagu wuu bukay oo dhimashuu ku dhowaaday laakiinse ilaah baa u naxariistay isaga mana aha isaga oo keliya laakiinse anigana wuu ii naxariistay inaanaan lahaan caloolxumo caloolxumo dul saaran sidaas daraaddeed anigoo aad u dadaalaya ayaan isagii soo diray inaad faraxdaan markii aad mar kale aragtaan oo ay anigana caloolxumadu iga yaraato sidaas daraaddeed idinkoo aad u faraxsan isaga rabbiga ku qaabila oo kuwa isaga la mid ahna maamuusa maxaa yeelay shuqulka masiixa aawadiis ayuu dhimasho ugu dhowaaday markuu nafsaddiisa khatar u geliyey inuu dhammaystiro wixii ka dhidhnaa hawshii aad ii qabateen